You're with SBS Radio.
waxaa si rasmiya u soo idlaaday wareegada dhanka gurubka tartanka xiisaha badan ee koobka kubadda cagta adduunka ee afar sanadlaha ah kadib markii xulalka lix iyo tobanka ay si rasmiya usoo dhammaystirmeen islamarkaana natiijooyin la yaab leh laga soo calaamadeeyey kulamadii ugu dambeeyey ee sargada saddexaad ee dhanka guruubyada xulka kubadda cagta ee braziil iyo switzerland ayaa iyagu usoo baxay wareegga lix iyo tobanka koobkan kadib markii guruubkoodii ay kaga soo gudbeen kaalinta koobaad iyo labaad xulalka braziil iyo switzerland ayaana usoo gudbay wareeggani lix iyo tobanka iyagoo ka mid ahaa wadamada ku jiray gruubka e waxaana gruubkani ku haray wareegga koobaad xulalka serbiya iyo kostarika xulka qaranka dalka braziil ayaana muujiyey dadaal aad u xoog badan maadaama kulankay la ciyaareen adhigooda serbiya uu ahaa kulan aad u adag islamarkaana ay kaga adkaadeen laba gool iyo waxba ciyaaryahanka lagu magacaabo bawliyo qadka dhexe ka ciyaara ayaa goolka hore u siyaxay xulkiisa braziil goolka uu ahaa mid aad u qurux badan waxaana braziiliyaanku ay xaqiijiyeen in natiijada ciyaartaasi ay qaateen kadib markii dhammaadkii ciyaarta gool qurux badan mar kale madaxa ugu dheliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo thiaga silva oo qaybta daafaca ka ciyaara hase yeeshee xulka switzerland oo la filayey inuu guul ka keeni karo kulankiisii ugu dambeeyey ee xulka kostarika uu la ciyaarayey laakiin xulka kostarika walow ay harayeen haddana waxay muujiyeen dadaal dheeriya iyagoona dhibicdii ugu horraysay ay ka heleen tartankan ciyaaraha adduunka laba kun isdeed iyo toban kadib markii laba gooli laba gool ay ku celiyeen ciyaartay la ciyaareen adhigooda switzerland xulka braziil ayaana hadda kaalinta koobaad uga soo gudbay gruubkaasi waxaana uu la ciyaari doonaa xulka mexico kaalinta labaad isna kaga soo gudbay gruubka f sidoo kale xulka sweden oo kaalinta koobaad kaga soo gudubtay gruubkaas f waxay fooda dari doontaa xulka kubadda cagta ee dalka switzerland oo labaad u ahayd gruubka braziil ee kasoo gudubtay kulanacyareedka xiisaha badnaa ee sida weyn indhaha loola raacayay islamarkaana layaabka ku reebay dhacdada adduunka laba kun sideed iyo toban waxay ahayd kulankii ka dhacay gruubka f ee ay ku wada jireen xulalka jarmalka iyo sidoo kale south korea si lamid a xulalka mexico iyo sweden ciyaarta u dhexaysay wadamada mexico iyo sweden ayaa waxay ku dhammaatay saddex gool eber oo lagu xasuuq xulka kubadda cagta mexico walow mexikaanku wareegga labaad ee tartanka ay u soo baxeen ciyaartana qaybtii hore waxay ku soo dhammaatay goolaan eber eber labada dhanna waxay sameeyeen dadaal xoogan oo weerar weercelis ahayd balse markii dib la isugu soo laabtay ayaa xidigaha xulka sweden waxay muujiyeen dadaal aad u xoog badan iyagoona markaasi bilaabay inay shabaqa soo taabtaan daqiiqadii kontonaad waxaana goolka u daafuray ciyaaryahankooda lagu magacaabo agustinson oo gool qurux badan dheliyey waxaana kadib raaciyey ninka lagu magacaabo grankfis daqiiqadii labiyo lixdanaad ayaana goolkaasi oo ahaa goolkulaad uu isagu saxiixay waxaana bandhigga goolasha xulka sweden soo gabagabeeyey xidiga lagu magacaabo alvares kaasoo gool kama iska dheliyey daqiiqadii afariyo toddobaatanaad ciyaarta ayaana wakhtigii loogu talagalay waxay ku soo idlaatay saddex gooli eber oo ay guusha ku raacday xulka kubadda cagta ee sweden oo la xusuusto in kulmo balay ofa ay ku soo gaareen heerka koobkan kubadda cagta ee dalka raashka ka soconaya markii talyaaniga ay soo reebeen ciyaarta kale ka tirsanayd gurubkan f islamarkaana sida weyn loo sugayey waxay ahayd tii dhex martay xulalka jarmalka iyo south kuriya taasoo layaab ku idlaatay kadib markii xulka difaacanayay koobka kubadda cagta adduunka ee horey afar jeer ugu guulaysay tartankani dhigta dhiigga loo daray xidigaha south kuriya oo la xusuusto in xilli ciyaareedkii laba kun iyo labadii xulka kubadda cagta dalka jarmalka ku reebay dhanka wareegga semifinalka ayaa hadda sameeyey dadaal aad u xoog badan waxaanay labada gool ay kaga adkaadeen dhigooda jermany ay heleen dhammaadkii ciyaarta iyadoona goolka hore u dheliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo yon kim ung halka daqiiqadii sagaashanaad xulka south kuriya guusha u xaqiijiyey islamarkaana jarmalka ugu dhameeyey laba gooli waxba ciyaaryahanka tottenham qadka dhex uga ciyaara ee hang minsong waxaana taasi ka dhignayd in xulka ku guulaysay koobka adduunka laba kun afar iyo tobankii uu tartanka isaga haro isagoona weliba galay meesha ugu hoosaysa maadaama xulka qaranka dalka sweden iyo mexico ay kaalimaha koobaad iyo labaadii kusoo gudbeen south kuriyana saddexaadii ku hartay jarmalkan uu noqday xulka ugu hoos dhanka guruubka in xulka qaranka dalka jarmalka uu ku haro koobka kubadda cagta adduunka isagoo difaacanaya ayaanay ahayn markii ugu horreysay waxaana la xusuustaa in dhacdadan oo kale ay horey ugu hareen xulalka faransiiska talyaaniga iyo sbain oo iyagoo difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka haddana tartankii xigay wareegyada dhanka guruubka lagu reebayey tartamadii la qabtay laba kun iyo labadii laba kun iyo toban iyo laba kun iyo afar iyo toban dhanka kale xulka qaranka dalka colombiya ayaa guushoodii ugu muhiimsanayd ka gaaray koobka kubadda cagta adduunka iyagoona hal gooleber ku garaacay xulka senegal ciyaartii ugu dambeysay ee dhanka gruubka ciyaartan oo qaybtii hore ku soo dhammaatay barbara eber eber ayaa markii dib laysugu soo laabtay waxaa shabaqa kubad madax ahayd markaa geliyey daafaca kooxda kooxda barcelona ninka lagu magacaabo yeremina oo horey sidan oo kale gool madaxa u dheliyey colombia ayaa lix dhibcood iminka ka yeelatay dhanka gruubka taasoo ka dhigan inay kaalinta koobaad kaga soo gudubtay gruubka h oo ay markii hore ka liidatay dhanka kale xulka qaranka dalka poland ayaa guushii ugu horeysay ee koobka adduunka iyaguna helay kadib markii gool eber kaga adkaadeen xulka yaaban xulalka yaaban iyo senegal ayaana noqday kuwo markaa ka siman dhanka dhibcaha iyagoo min afar dhibcood markii hore lahaa la wada ciyaaray xulalkana iyagu liitay hase yeeshee dhinacooda dhulka la dhigay dhanka goolasha labada xul ayaa noqday kuwo isla siman islamarkaana min afar dhibcood wada leh xulalka yaaban iyo senegal ayaana waxaa lagu kala saaray sharciga fireblay ama ciyaar wanaagga taasoo xiriirka kubadda cagta ee fiifa ay u eegtay jaalayaasha ama calaamadaha kaararka ay qaateen labada xul xulka qaranka dalka senegal ayaa lix calaamada kaarka jaalaha ka qaatay tartanka halka dhigooda yaaban afar keliya ay qaateen sidaa darteed xulka yaaban ayaa kaalinta labaad kaga soo gudbay iyadoo loo eegay inaanay qaadan kaarar ka badan mid ay qaateen xulka qaranka dalka senegal waxaana haritaanka xulka senegal ay la micno noqotay in dhammaanba shanta xul ee qaaradda afrika u matalaysay koobka kubadda cagta adduunka aanay markani soo gaarin wareegga labaad ee tartankani kulamadii kale ee ugu dambeeyey habeenkii xalay ee guruubyada koobka adduunka xulka england ayaa laga adkaaday kadib markii dhigooda belgium ay la ciyaareen ciyaar xiise badnayd xulka qaranka dalka belgium ayaana soo gebagabeeyey koob iyo toban kulan oo tartan caalami ay la ciyaareen dhigooda ingiriiska aanay wax guula ka qaadeen laakiin markan gool eber ayaa waxaa ku adkaaday xulka kubadda cagta ee dalka belgiumka inkastoo labada xul ay horey u tiigsadeen wareegga lix iyo tobanka tartanka haddana xulka qaranka dalka belgium ayaa kaalinta koobaad dhanka gruubka kaga soo gudbay goolka qura ee belgiumkana waxaa u seexay diqadii koob iyo kontonaad ciyaaryahanka lagu magacaabo cadnaan janizaj oo kubad aad u qurux badan shabaqa dhaafsiiyey isla gruubkaasina banama iyo tunisiya ayaa wada ciyaaray xulka qaaradda afrika ee tunisiya oo horey u xaqiijiyey tartanka inuu isaga haray ayaa markani ku haray isagoo dhibco qaatay ka gadaal markii laba gooli halay kaga adkaadeen adhigooda banama ciyaartooyda kale ah ben yuusuf iyo kasri ayaa labada goolay ka heleen xulka qaranka dalkaasi tunisiya oo markii hore iyagoo goolka looga hormaray si kastaba dhacdada kubi labaatanaad ee koobka kubadda cagta adduunka ee dalka raashka ka soconaya ayaa hadda waxa uu soo gaaray wareegiisii labaad iyadoona lix iyo toban xul ay si rasmiya tartanka uga hareen waxaana wareega lix iyo tobanka ay xulalka isugu aadeen faransiiska waxuu la dheeli doonaa xulka argentina uruguay waxuu la ciyaari doonaa xulka bortugal sbain waxay la kulmi doontaa xulka rusiya kroatia iyo denmark ayaa wada ciyaari doonaa brazil waxay ku dhacday xulka qaranka dalka mexico beljimka waxuu la dheeli doonaa xulka yaaban sweden iyo switzerland ayaa kulmi doona halka ingiriiskuna uu la ciyaari doono xulka colombiya xubinta ciyaaraha s b s muqdisho
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.